hay-adda hormuud salaam foundation ayaa deeq gargaar ah oo loogu talagalay bisha ramadaan ku wareejisay hay-adda suheeda oo gacan ku haysa dad danyar ah oo aan awoodin wax ay ku anfuraan cabdiraxmaan ibraahim oo ah guddoomiye ku-xigeenka hay-adda hormuud salaam foundation ayaa sharxay ujeedka gargaarkaani maanta waxaan ku faraxsannahay inaan soo booqanno hay-adda suheyda oo runtii u taagan taakulaynta aqoonta dadka taagta daran oo ka fikirta waxbarashadooda iyo inay kor u qaado maaragtay heerka noloshooda maanta oo barnaamijka taakulaynta ramadaanka waxaan ku soo booqanay oo aan halkan keennay in lagu taageero dad ilaa boqol qoys oo runtii la siiyo raashin kala duwan taasoo loogu talagalay inay kaga faa'iidaystaan bisha ramadaan waxaan u rajaynaynaa hay-adda runtii inay gaarto guul wanaagsan oo runtii siday uga fikirayso dadka danta yar hormuud islam foundationna si joogto ah ayay hay-adani soheyda u taageertaa waxaan rajaynaynaa in dadkaani ay ku kabtaan bishani ramadaan ay u kabtaan dhinaca kale guddoomiyaha hay-adda suheeda ayaa sheegay in sanad walba ay u taagan yihiin caawinta dadka danyarta ah deeqda maanta aan helay waxaa waaye siddeetan iyo shan qofood waaye waxaana loo kala qaatay haaf bariisa haaf bura haaf sokora karton baasta saddexle saliida qoys walbana sanad walboo la gaara saasay u qaataan shan iyo toban sanay qaadanayaan qoysaskan hadda meesha fadhiyo qoys kaloo dheeri maali raggii san iyo tobanka sana qaadanaya bisaa ku fadhiyo waxaana leeyihin qaar badan oo jiro caruur agoon leh qaar badan oo danyar ah aan waxbarasho haysanaa jiro waxaan ka codsanaynaa hormuud foundation inay mar walbo gacan noo lahaato dadkii la gaarsiiyey deeqda gargaarka ayaa u mahad celiyey hay-adda hormuud salaam foundation ama hadda iskale ilaahayga subxaana watacaalka waxaanu mahad celaynaa hormuud salaama foundation oo shan iyo toban sano raashinna sii haysay deeqda aan helnay toban iyo shan sano aan qaadaynay waxaa waaye bur bariis sokor saliid baasto ayuu nuuc ayna siyeyda sanad walba hormuuddaas ilaahay kor ha u dhigo ilaahay hoose kala yaabo gargaarkaani oo ka kooban qeybaha kala duwan ee raashiinka sida bur bariis sokor iyo timir ayaa waxaa la gaarsiiyey dad danyar ah ku nool magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya